بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار sida walaalkan uu sheegay mawduuceennan haddii ilaahay yidhaahdo aan ka hadli doono wuxuu noqonayaa altawbatu wاlrujuucu ila اllahi subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay bani aadamka waxaa weeye sida uu nabigeenna nagu sheegay calayhi salaatu wasalaam kullu bnu aadama khataa kullu bnu aadama khataa wa khayru lkhataa'iina altawaabuun wa khayru lkhataa'iina altawaabuun bani aadamku dhammaantii wuu gafaa khata iyo gaf baa ka dhaco laakiin dadka ugu khayrka badan waa dadka marka ay gafaan ilaahay usoo noqodka badan subxaanahu wa tacaala marka towbada waxaan ka hadli doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo dhowr qodob qodobka ugu horeeyo qofka markuu ilaahay usoo noqdo muxuu ka faa'iidayaa faa'iidada adduuniya aakhare uu helayo waa maxay soo noqodkaa ilaahay uu usoo laabto uu ka helayo qodobka labaad waxaan ka hadli doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo qofka taa'ibka ahee ilaahay usoo noqonayo allah usoo laabanayo oo dunuubta iyo macaasida ka soo noqonayaah yacnii shuruuda looga baahan yahay maxay tahay ayadana waan ka warrami doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ka warrami doonnaa arrimaha qofka ugu kaalmaynayo tawbada oo ilaahay ugu soo noqdaa maxaa qofka yacni kaalmo ugu noqonayo oo rabbigiisa inuu allah u tawbo keeno u fududaynayo qodobkaasna insha allahu tacaala waan ka warrami doonaa haddii ilaahay yidhaahdo tawbada markay culammada tacriifiyaan tawba yacni waxaa la yidhaha asalka xagga luqada waa alrujuuc taaba fulaanun bimacnaa rajaca wey hebel wuu noqday markaad tidhaahdo macnaheedu waxa weeye yacni ta wuu toobo keenay macnaheedu wuu noqdayoo wixii uu ku jiray buu ka laabtay waa sidaa weeyaan markii sharci ahaan culammadu ay tacriifiyaan waxay yidhaahdaan waa ismun jaamicun lisharaa'ici alislaami wa xaqaa'iqi aliimaan waa magac kulminayo shareecada islaamka oo dhan mid kulminaya weeye iimaanka xaqiiqadiisa waxa kulminaya weeyaan marka towbada waxaa la yidhaahdaa qofka inuu ka soo noqdo wax alla wixii allah subxaanahu wa tacaala uu necab yahay daahiran wa baatinan wax bannaanka yaallo oo daahire muuqdo iyo gudahaada waxa ku jiraaba inuu qofka oo xumi ah uu ka laabto oo u laabto ilaa maa yuxibuhu allahu daahiran wa baatinan allah waxa uu jecel yahay inuu u laabto baa la rabaa xagga daahirkiisa iyo xagga baatinka oo daakhilka gudaha ah niyadiisa iyo ictiqaadkiisa iyo kulli inuu ilaahay u saxiix yeelo subxaanahu wa tacaala ayaa la doonaya marka tawbada shayga la yidhaahdo waxa weeye waa midda qofka bani aadamka hanuunka ka ilaaliyo al ya-su waalqunuud waxa la yidhaahda quusasho ou quusto oo raxmadda ilaahay uu ka quusta tawbadaas baa maaragtay yacni midda ka ilaalinayso ka dhowraysa ah tawbadu waxa weeye waa falaaxa iyo liibaanta qofka adduuniya aakhare uu ilaahay markuu u laabto yacni guul uu ilaahay subxaana wa tacaala siiyey ayay noqonaysaa liibaan uu helo tawbada waxaa la yidhaahdaa dunuubta ood ka tagto makhaafat allahi subxaanahu wa tacaala dembiga iyo macaasida ood ilaahay cabsidii dartii aada uga tagto baa tawbada la yidhaahdaa marka waxay ka mid tahay tawbadu cibaadaadka la sameeyo oo allah subxaanahu wa tacaala lagu caabudo kuwa ugu waaweyn ayay ka mid tahay bal waxay ka mid tahay cibaadaadka kuwa ugu fadliga badan ayay ka mid tahay oo qofka insaanka waajib ku noqonayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala u toobo keeno haddii uu yahay shayga laga tooba laga toobo keenayo qofka kaafirka shirkiga inuu ka toobo keeno kufriga uu ka toobo keeno qofka caasiga cisyaankii macaasida uu ku jiray uu ka toobo keeno qofka munaafiqa ah nifaaqii uu ku jiray inuu ka toobo keeno arrimahaasoo idil ayaa la yidhaahdaa tawbada yacni waa noqod oo bilkuliya ahoo ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu isku dhiibo ayaa maaragtay la yidhaahdaa weeyaan marka tawbadu waa waajib wey waxay waajib ku tahay qof kasta oo qaangaar ah mukallaf ah oo maaragtay waajibaadka ay fuulaan waajibka uu saaran yahay inuu rabbigiisa usoo noqdo dembi kasta oo yar ama weyn inuu ka toobo keeno leanna dunuubta waxay u qaybsantaa sidaa ogtihiin dunuub kabaa'ir la yidhaahdo oo waaweyn oo tawbo u baahan iyo dunuub sakaa'ir ahoo ayadana toobo u baahan toobo u u baahan tahay allah inuu iska cafiyana waa la arkaa marka labadaba towbay u baahan yihiin sidaa darteed allah subxaanahu wa tacaala amar ayuu dadka mu'miniinta siiyaa wuxuu leeyahay watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun waa mu'miniinta lala hadlaya dadkii mu'miniinta ahaayo allah subxaanahu wa tacaala u toobo keena bimacnaa usoo noqda haddaa idinkoo mu'miniina gafafka idinka dhacaa ilaahay uga soo noqda oo uga toobo keena buu ilaahay leeyahy bal tawbadeenna waxaa la rabaa inay noqoto tawba nasuuxa inay noqoto baa la rabaa siduu rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxa tawba khaalis ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo barax tiray oon cid kale lala wadaajinin u tawba keena buu ilaahay allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay sidoo kale nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu muslim fii saxiixihi oo uu ku warinaayo xadiidu alagari almusani radia allahu canhu saxaabigaasna uu nabiga ka warinaayo wuxuu rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha annaasu tuubuu ila allahi wastakfiruuh fainii atuubu ila allahi fi lyowmi mi'ata mara dadow ilaahay u towba keena rag iyo dumarow maxaa yeelay istikfaarna weydiista sababtu waxa weeye aniga oo rasuulka ilaahay buu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam allahba waxaan usoo noqdaa maalin kasta kulligii toban jeer ayaan yani boqol jeer baan usoo laabtaa boqol jeer baan tawbo keenaa o ilaahay u tawbo keenaa subxaana wa tacaala marka walaalayaal tawbadaas amarkaas baa nala siiyey boqol jeer in ilaahay loo soo noqdo nabigeenna isagoo macsuum aha ayuu usoo laaban jiray istikfaar ilaahay weydiisan jiray marka inaan istikfaar weydiisano maxaa yeelay qof walbaa kulligii adduunkan joogi maayo wuu ka tegayaa isagoo tawbo keen ah oo rabbigiisa u toobo keenay oo dunuubtiisii tiyadiis midda weyn iyo midda yarba ka toobo keenay inuu ilaahay la kulmo isagoo daahira ayaa wanaagsan marka sidaa darteed baan maaragtay yacni kelimadan tawbada ah aan u doortay iftitaaxiyadeenna inay noqoto maadaama mawduuceennaba uu ahaa taacatu llahi wa taacatu rasuulih ayuu ahaa yacni waxaa rabbi lagu ateecayo rasuulkiisana lagu ateecayaa waa inaan tawba keen rasmiga ilaahay u toobo keeno subxaanahu wa tacaala allah inaan isku dhiibno ayaana la ka rabaa faa'iidadu marka tawbada ay leedahay waa aad iyo aaday u tiro badan tahay yacni lamana soo xasrin karo lama soo koobi karo laakiin darafaan ka soo qaadanaynaa qeyb ka mida ayaan ishaaraynaa biidn illahi tacaala marka ugu horaysa tawbada qofka markuu soo noqonayo macaasidii kasoo noqonayo dunuubtii kasoo noqonayo waa allah buu ku ateecayaa maxaa yeelay waan soo aragnay amarkuu rabbi bixiyey subxaana wa tacaala muminiinta uu la hadlay wa tuubuu ila allahi jamiican ayuha lmu'minuun saasaa la leeyahay dhammaantiin ilaahay u tooba keena muminiintiiye usoo laabta baa layihi marka qofka toobo keenay amarka ilaahay buu qaatay subxaanahu wa tacaalaa allah amarkiisii ayuu qaatay marka yani waa qof awaamirtii rabbi qaatay wey ya ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbata nasuuxa casaa rabukum an yukafira cankum sayi'aatikum wayudkilakum jannaati tajri min taxtiha alanhaar yowma laa yukhzi llahu nabiya wاladiina aamanuu maca nuuruhum yascى bayna aydiihim wabiaymaanihim yaquuluuna rabbana atmim lana nuurana wاغfir lana inaka calى kuli shayin qadiir aayaddaas allah muminiintuu la hadlaya wuxuu leeyahay muminiintii rabbi usoo noqda tawba nasuuxa ahoo saafi ahoo khaalisa ilaahay u tooba keena subxaana wa tacaala maxay tahay markaad tooba keento waxyaalaha fawaa'idda aad ka helayso adoo amarka ilaahay qaatay casaa rabbakum an yukafira cankum sayi'aatikum markaad tooba keento dunuubtaadii buu ilaahay kuu dhaafay adduunka marka adoo daahira baad ka tegaysa aakhare markuu qofku tagana wayudkilakum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar maalinkaasoo qofka bani aadamkahi oo u baahi badan yahay kaalmo oo u baahan yahay badbaado oo u baahan yahay maalintaas buu rabbi subxaanahu wa tacaala jannadiisa ayuu gelinaya markuu tawba nasuuxa la yimaado jannadaasuu rabbi sheegay tajrii min taxtiha alanhaar webiyaashaas ay dhexde hoosteeda socdaan webiyaashana ilaahay qur-aankuu noogu sheegay مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى يعني وبيال نوع عاسه اسك الصعوده اسك قلقلهي أيو رب الجنة دحليده يلي ككوبات بيا صافيون ولي دور سومينين caana saafi ahoo maaragtay midabkooda uusan isbedelaynin dhadhankooda uusan isbedelaynin khamro uusan qofka ku waalanaynin oo maaragtay yani ladati lishaaribiina qofka cabaya uu macaansanayo midda adduunkao kale aanan ahayn yani biyo maaragtay webi iska socdo oo malab ahoo saafiya iyo wixii lamidabuu rabbi dhexdeeda yeelay maalintaas waa maalinka dadka munaafiqiinta iyo gaalada ay hoogayaan wey laakiin muminiinta allah maalinkaasi towbadoodii buu ku badbaadinaya marka walaalayaal towbadu aakhara ayayna anfacaysaa sidaas aakhare markii la tago kuf munaafiqiintii muslimiinta ku dhex jirtay nuurkoodii ay wateen baa damaya markuu damaa mu'miniinta nuurkoodaba u shidnaanayo markaase waxay ku leeyihiin markay mugdi dhex galaan ayay leeyihiin unduruunaa naktabis min nuurikum mu'miniintii ay noo kaadiyo na suga aan ka qalindaaranne nuurkiina aan maaragtay iftiinsanne noo kaadiye markaasaa waxaa lagu leeyay qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura halkan lagama helo nuurka adduunkii baa laga helaaye u laabta adduunka halkaas ka dalba ka doona adduunna ku noqod male mar haddii qofka uu ka tagaayo dib dam ugu soo noqon maayo markaasuu allah yacni mu'miniinta markay arkaan in nuurkoodii ou damay gaaladii iyo munaafiqiintii bay allah baryaanay odhanayaan rabbanaa atmim lanaa nuuranaa waqfir lanaa inaka calaa kulli shayin qadiir ilaahayu sidaa munaafiqiinta uga demisay nuurka annaga ha nooga deminin noo dhammaystir nuurkayagii ayay ilaahay weydiisanayaan marka yacni awaamirta ilaahay oy qaateen waa maaragtay towbada faa'iidadeeda waa taacatu lilaahi walirasuulihi allah iyo rasuulkiisa oo la ateeco amarka ayna siiyeen la qaato waa fawaa'idda koobaad weeyaan faa'iidadaasaana ka dhalanayso aan ka soo hadalnay faa'iidada labaad oo ay towbadu leedahay waxa weeye qofka inuu liibaan helo adduun iyo aakharo waa aayaddii hadda aan akhrinayno kusoo bilownay aakhirkeeda markuu alla amrayo yidhi watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun mu'miniintii ilaahay u soo noqda marka la yidhi maxaa aakhirka lagu lagu khatimay lacallakum tuflixuun yacni inaad liibaantaan darteed inaad liibaantaan adduun iyo aakhare liibaan aad heshaan daraaddeed u tawba keena buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacala usoo noqda marka qalbiga qofka bani aadamka yacni ma wanaagsanaado saafina ma noqdo falaax iyo tuma'niina ma gaaro ilaa cibaadada ilaahay iyo tawbada uu rabbi usoo noqdo arrinkaas mooye wax kaleeto uu qofka liibaan ku gaarayahay ma jirto weeyaan faa'iidadu tawbada ay leedahay waxaa ka mid ah in ay noqoto sababun limaxabbati illahi tacaala licabdih addoonka uu rabbi subxaanahu wa tacaala jeclaado adiga oo maskiina oo allah uu ku jeclaado walaalayaal ma faa'iida mise waa mise waa khasaaro faa'iido wey adiga oo addoon oo maskiina inuu alla ku jeclaado waa shay weyn wey waxyaalaha lagugu jeclaanayo towbadaa ka mid ah allah wuxuu yidhi ina allaha yuxibu altawaabiin wa yuxibu almutatahhiriin dadka tawaabiinta oo rabbigooda usoo noqodka badan ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala jecel yahay buu rabbi leeyahay marka shay ka weyn ma jiro khaaliqaadii adiga ku abuurtay mawlahaadii ah oo markaad usoo noqoto ku jeclaado shay ka weyn ma jiro marka ilaahay aan u noqono si maxabada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo jacaylkiisa aan u helno uuna jeclaado towbadu waxay sabab u noqotaa fawaa'ideeda ka mid a in jannada ilaahay qofka uu galo naarta ilaahayna uu ka badbaado ayay sabab u noqotaa sida allahba subxaanahu wa tacaala uu leeyahay markuu ka warramay yacni ambiyadii markuu kasoo sheekeeyey oo salaaxii iyo wanaaggii iyo khayrkii samaynayay ayuu dadkii maaragtay ayaga dhaxlay oo khayr darada yani khayr darro u leexday ayuu rabbi ka warramo wuxuu yidhi fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaati adaacu salaata waatabacu shahawaati fasawfa yalqawna haya dadkaa wan wanaagsanee ambiyadaahoo saalixiinta laga soo sheekeeyey dabadeed waxaa gadaashooda yimid oo ayaga dhaxlay dad maaragtay xun oo salaadii dayacay oo shahawaadkoodii dabagalay naftooda waxay jeceshaha iska dabagalay ayaa maaragtay dadkaasi gadaashooda yimid buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala dadkaasi cadaab bay la kulmi doonaan buu rabbi yiri ilaa man taaba wa aamana wa camila saalixa dadkaas laakiin towbada iyo aliimaan waalcamalu asaalix dadka la yimid mooye markaasuu yihi faulaika fa ulaa'ika yadkhuluuna aljanna walaa yudlamuuna shay-a dadkaas jannada ilaahay bay gelayaan lamana dulmiyo shaygii la yimaadeen wanaaggii ay la yimaadeen laga nusqaamin maayo maxaa yeele qofka wanaagguu samaystay haddaa ka nusqaamise waa dulmisay waa dulmi wey dembi uusan isagu lahayn inaad dusha ka saartana waa dulmi wey allah marka wuxuu leeyay labadaba ma imaanayso walaa yudlamuuna shay-a mar hadduu tawbo la yimid iimaan la yimid alcamalu saalix uu la yimid walaa yudlamuuna shaya lama dulminayo waxba laga dulmin maayo waxay ay la yimaadeen ayuu rabbi subxaana wa tacaala siinayaa weya marka jannada ilaahay qofka uu galana wax ka weyn uu maaragtay rajaynayahay ma jiro weeyaan waxaa ka mid a towbada fawaa'ideeda waxaa ka mid a in ay noqoto sababun linusuuli lbarakaati min assamaa'i inay noqoto dadka markay ilaahay usoo noqdaan adduunyada inuu amni siiyo tuma'niina iyo xasilooni uu siiyo risqi waasica uu siiyo yacni maaragtay awooddoodii awood kale uu ugu daro ayuu rabbi subxaana wa tacaala siinayaa weeyaan xoolahoodii iyo awlaaddoodii iyo kulli inuu u ziyaadiyo sida allah subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku leeyahay asagoo oo maaragtay nabiyullaahi yahuud ka warramayo qoomkiisa asagoo la hadlayo wuxuu yidhi wayaa qowmi istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi yursili الsamaءa عalaykum idraara wayزidkum quwat ilى quwatikum walaa tatawalw mujrimiin saasuu ku yihi yani nabiy llahi huud wuxuu yihi dadkaygiiyo allah istikfaar weydiista dembi dhaaf su-aasha usoo laabta ilaahay subxaana wa tacaala maxaa markaa intaad heshaan samada ayuu roob idinkaga soo di'inaya awooddiinibuu awood kale idinkugu kordhinaya allah subxaana wa tacaala marka yani maaragtay tawbadii ha ka jeesanina idinkoo mujrimiinahe allah u tooba keeno istikfaar weydiista wey wakadalika nabiyullaahi nuux qoomkiisa sidoo kale buu ku yidhi faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara war rabbigiina u noqda baan ku yidhi dadkii allahayo alla allah baa wuxuu leeyahay markuu rabbi uga sheeganayo qoomkiisa ayuu yidhi waxaan ku idhi rabbigiina u noqdo istikfaar weydiista maxaa yeelay rabbi subxaanahu watacaala waa hafaar wey waa alla dembi dhaaf badan wey hafaara la yidhahdaa wasankaas facaala la yidhahdaa min amhilati lmubaalaqa uu ka mid yahay yani waxa weye marka shayga lagu xeel dheeraanayo baa la yidhaahdaa marka waxa waa hafaar mar kasta oo dembi kaa dhaco ood u tooba keento waa kuu dhaafaya ma ohanayo kii hadaaye maaragtay gafay ayaan loo dhaafin lama ohanaye dembi kasta marku aada gashaahi ilaahay waa kuu daynaya subxaanahu wa tacaala maxaa markaas qofka uu helaya yursil isamaa calaykum midraara hadalkii nabiyullaahi huud oo nabiyullaahi nuux ambiyadana saas uu hadlay samada ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala roob idinkaga soo degin wayumdidkum biamwaalin wa baniin xoolahana wuu idiin kordhin owlaadii iyo wiilashii buu idiin kordhin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara beero waaweyn iyo weliyaalna ilahay waa idin siinaya waa idin barwaaqaynaya adduunkaas inta intaad ku noolaataan taas baa marka fawaa'ideeda ka mid ah waxaa faa'iidooyinkeeda ka mid ah in ilaahay subxaana wa tacaala dunuubtaadii oo xasanaadku ugu bedelo dembigaagii aada gashay camal aadan samaysan buu xasanaada buu rabbi kuugu bedelaa markuu allah subxaana wa tacaala cibaad uraxmaan dadka la yidhahdo oo kasoo sheekeeyey ayuu siduu usoo waday yani maaragtay ammaantoodii sifaadkoodii markuu soo tiriyey ayuu wuxuu sheegay wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhara walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila bاlxaqi walaa yaznuun wman yafcal dalika yalqa ahaama yuضaacaf lahu اlcadaabu ywma اlqiyaamati waykhlud fiihi muhana yani dadkaas xumaana shirkiga uu ka dhaco iyo maaragtay macaasida ay ka dhacdo oo zinadii wax lamidka ah qatliga iyo dilka dadka muslimiintoo la dilaa dad maaragtay abriyaa la dilo naf ilaahay xarimay dilkeeda ou dilaahi dadka ay ka dhaceen hadday tooba keenaan arrintaasuu rabbi ka warramay dadkaas dembi bay la kulmayaan markaasuu alla yidhi ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixa qofka ilaahay u tooba keeno iimaanna la yimaado camal saalixana sameeyo fa ulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaatih dadkaas xumaaniyaalkoodii wanaag buu rabbi ugu bedelaa wa kaana allahu gafuuran raxiima allana waa alla dembi dhaaf badan naxariis badan addoommadiisa u naxariisasho badan weeye marka walaalayaal towbadaasi waa shay aada iyo aada qaali u ah qofka muslimkaa waqti uu gaari doono ma u oga sidaa darteed waxaa laga maarmaana dunuubtaada midda yar iyo midda weyn inuu ilaahay uga ugu soo noqdo oo rabbi uu uga tawbo keeno subxaanahu wa tacaala tawbada sidaa og tihiin darajadeeda aaday u sarraysaa maqaamkeedu waa maqaam saray leedahay tawbadu maqaamka tawbada waa maqaam sare waxaa la yidhahdaa darajadaas waa darajatu alambiyaai walmursaliin wa darajatu asaalixiin baa la yidhaahdaa dadka wan wanaagsan oo rususha ilaahay u horeeyaan ambiyada ilaahay ku xigaan dadka saalixiintaahee wan wanaagsan darajadoodii maqaamka ay istaagaan waa inay ilaahay u noqdaan ayagoo macsuumiina oo gaf aanan ka dhacayn iyo haddana ilaahay u noqon jireen subxaana wa tacaala sidaas weeyaan mu'miniinta ayagoo gafayabay gafkoodiibay ka tooba keeneen ambiyadii rususha waa kuwa macsuumiintaah oo aan gafin laakiin mu'miniinta way gafayaan haddana dadka mu'miniinta saalixiinta ah mar kastaba ilaahay bay u noqdaan subxaanahu wa tacaala sida allahba subxaana wa tacaala uu leeyahay laqad taaba allahu cala alnabiyi waalmuhaajiriina waalansaar الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم يعني وحو مارتي الله سبحانه وتعالى ليه نبي الله محمد بو إلهي كتوبة أقبله نبي الله محمد أي كتوبة أقبله مهاجرين تي ما ككسو هجروتي إن دين تي إلهي أقرقارانا توبة دو إلهي وأو أقبله ansaartii maka madiine markay ugu yimaadeen muhaajiriintii iyo nabigii calayhi salaatu wasalaam soo dhoweeyey oo u gargaaray diintii allahna allah wuu ka towba aqbalay weliba dadkaasoo saacad aad iyo aad u dhib badan oo nebiga xaraj uu ku jiro u kaalmeeyey oo garab istaagay u nusreeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkaas ilaahay uu ka tooba aqbalay marka darajadaas waa darajo ay leeyihiin dadka saalixiinta rususha iyo ambiyaduba ay leeyihiin nabiyullaahi maaragta ibraahim iyo nabiyullaahi ismaaciil markay camal wanaagsan sameeyeen ay kacbada dhiseen oo waad ogtihiin maka iyagaa dhisay aasaaskii markii hore waa uu jiray waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciil ayagaa beytka aasaaskiisa kor u qaadoo dhisay markay dhammaystireen oo camalkaa wanaagsan ay sameeyeen durbadiiba waa kuwaas maaragtay ilaahay bay subxaanahu wa tacaala ayay toobo weydiisteen ay yidhaahdeen rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wa min duriyatina ummata muslimatan lak wa arinaa manaasikana wa tub calayna inaka anta atawaabu araxiim camalkoodii lama weynaanin kacbo ilaahay baa dhisteen beytkii baa dhisteen lama ayna weynaan markay intaa dhiseen haddana inuu ilaahay ka aqbalo ayay rabbi weydiisteen waxay yidhaahdeen ilaahayow dad adiga kuu hoggaansamo muslimiina naga dhig annaga iyo carruurteennaba markaa kabacdiba waxay yidhaahdeen watub calayna inaka anta atawaabu araxiim ilaahayow naga tawba aqbal waa kuu soo noqonay ee noqoshadeenna aqbal maxaa yeele alla tawbada aqbala baa tahay sidaasay yidhaahdeen nabiyullaahi muusa waad ogtihiin markii uu allah weydiistay yani markuu yidhi inaan ilaahayo ku arkaan rabaa baa waxaa la yidhi qaala lam taraanii walakin indur ila ljabali fain istaqara makaana fasawfa taraanii markaa kabacdi markii jabalkii uu arko waa tis yani uu suuxay oo meeshaas maaragtay uu ku miyir beelay markuu soo noqday oo yani maaragtay miyirka usoo laabtay ayuu allah wuxuu ku yidhi siduu rabbi nooga xikaayooday falama afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayka wa ana awal lmu'miniin allahayow nusqaan oo idiliya waxaan kuu cuntamin baa ha lagaa fogeeye waa kuu soo noqday ee rabbi iga tooba aqbal dadka mu'miniinta kan ugu horreeya kuu tooba keena baa noqonaya zamankiisa weeyaan zamankiisa dadkii joogay kan ugu horreeya mu'minka allah rumeeyey ayuu nabiyullaahi maaragtay muuse uu ahaa weeyaan marka tawbadu darajadeedu waa darajo aada u sarrayso waa darajada ambiyada waa darajada mursaliinta waa darajada dadka saalixiinta wey marka inaan ku dayano dadkaasi oo mar kastaba aan tawbo keenno leanna nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo aanan maaragtay wax dembiya lahayn oo ilaahay u dhaafay ayaa wuxuu leeyahay fa innii atuubu fi lyawmi mi'ata mara boqol jeeraan ilaahay usoo noqdaa asagoo ilaahay uu yidhi liyakfira laka allahu maa taqadama min dambika wamaa ta'ahar isagoo loo daayay dunuubtiisa tii hore iyo tii dambe buu allah usoo noqon jiray marka sidaa darteed walaalayaal tawbada qofka inuu ku dadaalo baa la rabaa allah subxaanahu wa tacaala an addoommadiisa tawbada wuu ka aqbalaa tawbada inuu ka aqbalana qur-aanku ilaahay noogu sheegay allah wuxuu leeyahay whw اldي yqbl الtوbة عan عibaadih وycfو عan السyiئaaت وyclamu ma tfcaluun allah waa allaha tawbada aqbalo addoommadiisa ka aqbalo waa allaha sayi'aadka iyo xumida qofka ay dadku la yimaadaan u dhaafo oo maaragtay ka cafiyo ogna waxay samaynayaan tawbaday ilaahay ula yimaadeen ikhlaaska qalbigooda ku jira waxa uu yahay bay garanaya allah u yaqaanaa sidaa darteed buu allah ugu cafiya bal allah wuxuu sheegtaa inuu yahay allah dembi dhaaf iska leba allah uu leeyahay wainii lagafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma htadaa mid u dhaafid badan baan ahay ayuu rabbi leeyahay qofka aniga iisoo noqday qofka aniga i rumeeyaa qofka camalka saalixa sameeya qofka hanuunaa allah mid u dhaafid badan baan ahu leeyahay marka ilaahay subxaanah wa tacaala aan maaragtay walaalayaal mar walbaba ilaahay aan u tooba keenno oo aan allah usoo noqonno si badbaado aakharo iyo mid adduunba aan u helno marka waa shay runtii laga maarmaan qofka markuu ilaahay u tooba keeno dembi ilaahay laga galaahi kan ugu weyn waa ashirku billaah ashirku billaah ayaa ugu weyn allahoo shirki loo sameeyo hadduu qofku ka tooba keeno allah subxaanah wa tacaala waa ka aqbalaya weyaan allah uu ka tawba aqbalaya marka allah isagoo maaragtay addoommadiisa rajo weyn gelinayo wuxuu leeyahay yani maaragtay fi suurati zumar wuxuu rabbi ku leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuuru araxiim waxaad ku tiraa nabiyullaahi moxamedow addoomadaydii waxaad ku tiraahdaa naftooda ku xadgudbay naftoodii macaasi ay sameeyeen shirki ay sameeyeen maaragtay kufri iyo nifaaq ay la yimaadeen dadkaas waxaad ku tiraahdaa laa taqnatuu min raxmat illah ilahay naxariistiisa ha ka quusanina naxariista alle qofka khaasirka ah ee hoogay unbaa ka quusto qof kale kama quusto ma ujeedaa dadka daaliinta ahe baadiyaysan mooye cid kaloo ka quusatahay lama arko marka laa taqnatuu min raxmat illah naxariista ilaahay ha ka quusanina maxaa yeelay ina allaha yakfiru dunuuba jamiica dunuubta dhammaanteed ilaahay wuu dhaafaa dembi kasta kulligii aa la timaadi wain kaana yani maaragtay mila zubadi lbaxr badda hirkeedoo kaleba hala ekaado wuxuu doona ha noqdo mawjadaha baddoo kale ha noqde dunuubtaas haddaad tawba nasuuxa la timaado allah subxaanahu wa tacaala waa uu kuu daynayaa wey marka addoonka inuu quusto lama rabo inaan rabbi subxaanahu wa tacaala tawbadiisa badinna baa la rabaa inaan ictiqaadin ilahay inuu naga tawba aqbalaya baa la doonayaa sidaasaa la rabaa walidalika yani nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu muslim fii saxiixii uu ku warinaayo maaragtay can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu saxaabiga abu muusa alashcarina uu ka warinayo wuxuu rasuulku yidhi salawaatu اllahi wasalaamu calayhi ina allaha tacaala yabsutu yadahu bاlleyli liyatuuba musiiu nahaar wayabsutu yadahu bاnnahaari liyatuuba musiiu lleyl xataa tatluca ashamsu min maqribiha allah subxaanahu wa tacaala gacmihiisa gacantiisa ayuu fidiyaa habeenkii si uu u towbo keeno qofkii maalintii dembi sameeyey wuxuu leeyahay rabbi addoommadaydiiyo towbo keena kii maaragtay dembiga uu ka dhacay maalinnimada habeenkiibuu ilaahay leeyahay towbadii u fidinaya o le kaale soo gal ayaa la odhan sidoo kale maalinkiina allah gacmihiisu gacantiisuu fidiyaayo dadkii habeenkii dembiga sameeyey yuu toobo u fidinaya o li kaalayo imaada war soo noqda sidaasuu allah ku wadayaa xataa tatluca ashamsu min maqribiha qoraxda xaggay ka soo baxdaa mashriqa galbeedkana way u dhacdaa ilaa ay inta isbedesho galbeedka intay kasoo baxda ay xagga u yani maaragtay bari ay u dhacdaa allah sidaasuu ku haynay laakiin maalinkaas markii la gaaro tawbada baabkeedu waa xiran yahay qoraxda markay xag ka soo baxdo waa xiran yahay baabu tawba marka sidaa darteed inta ka horaysaa rabbi subxaanahu wa tacaala addoommadiisa wuxuu la rabaa inay u toobo keenaan tawbada iyo faa'iidadeedu waan aragnay wanaag badan inay leedahay maaragtay waxa uu ka dhaxlayo qofka waan soo aragnay waxa weeye marka qodobka aan ka hadlayna waxa weeye shuruudda tawbada culammadu ay u sameeyeen ayagoo nusuustii kitaabka qur-aanka iyo sunnadii nebiga ka qaadanayo tawbadaas meelo badan ay kutubaha ku qoraan imaamu nawowi kitaabkiisa riyaad saalixiinka uu ku qoraa kutubo badan ay aimadana ku qoraan weeyaan shuruud bay leedahay qofka taa'ibkaa oo rabbi usoo noqonayo shuruudaasaa laga rabaa shardina waxay dhahaan culamada markay tacriifiyaan shardi maxaa la yidhahdaa maa yalzamu min cadamihi alcadam yacni shayga haddii la waayo weynto ay ka dhalanaysa shaygii loo shartiyeyna weyntadiisa uu ka dhalanayo yacni haddii shuruudda lagaa waayo oodan la imaanin tawba saxiixa ma haysatid weeyaan tawbada saxiixa ma helaysid taasaa la yidhaahdaa marka shardiga koobaad oo tawbada laga doonayaa waa alikhlaasu lilahi subxaanahu wa tacaala qofka inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ikhlaas oo tawbadiisa u barax tiro u saafi yeelo waa taas weeye waa shardiga koobaad wey macnaheedu waxa weeye waa inuu bani aadamka qasadkiisu ou noqdo tawbada ilaahay u tawba keenayo liwajhi illahi subxaanahu wa tacaala allah dartii inuu u tawba keeno jacayl ou allah jecel yahay inuu u tawba keeno weynayn ou rabbi weyneynayo inuu u tawba keeno hawaabtiisa ou tamac ka qabo doonayo inuu u tawba keeno cadaabkiisa ou ka baqayaa darteed inuu u toobo keeno baa la rabaa yacni ikhlaas marka la leeyahay sidaasaa loo jeeda ma ahan inuu bani aadam ugu dhowaanayo taqarub ila ilaa makhluuq inuu yahay makhluuq inuu ugu dhowaado ikhlaas lama yidhaahdo way ka bixi dana adduunye buu maaragtay u tooba keenaya aada adduunye ku gaartid ikhlaaska wuu ka baxayaa marka waxaa la rabaa waa inuu ikhlaas yahay waxaana tusinayo allah subxaanahu wa tacaala aayaddan fii suurati nisa uu ku sheegay ila aladiina taabuu dad baa laga soo istinooda laga soo reebay dadka xunxun waxaa la yidhi waxaa laga soo reebay aladiina taabuu dadka ilaahay u tooba keenay towbadii markii la sheegay baa la yidhi wa aslaxuu wixii ay shalay halleeyeen macaasida ay ku galeen bay hagaajiyeen dadka hagaajiye wey wa aslaxuu islaax baa la rabaa wixii aada ifsaadisay oo dembigii macaasidii ahayd islaax inaad ku bedeshid baa la rabaa markaasuu haddana yidhi wactasamuu billaahi ilaahay qabsaday ictisaam amarkiisa qaatay ku dhegay diintiisa kitaabkiisii sunnadii qabsaday taasaa loo jeeda markaasaa waxaa la raaciyey wa akhlasuu diinahum lilah diintoodana rabbi u saafi yeelay u barax tiray soo ma jeedi wa akhlasuu diinahum lilah marka tawbadaada waa inay ikhlaas tahay wey leanna diinkaadi waa tawbadaadii wey tawbadaada inaa ilahay usoofi u saafi yeesha baa la rabaa dadka noocaasa fa ulaa'ika maca almu'miniin wa sawfa yu'ti allaahu lmu'miniina ajran cadiima dadkaas mu'miniinta bay la jiraan oy ka mid yihiin allahna dadka mu'miniinta ajri weyn ayuu siinayaa maalinka qiyaamaha ah weeyaan marka shardiga ikhlaaska la yidhaahdo waa shardi muhiima wey waa inay towbadaada ilaahay dartii waxaad ula jeeda ay tahay weeyaan shardiga labaad waxa weeye wa annadamu cala maa salafa minhu min aldunuubi waalmacaasi inuu qofka ka shallaayo ka qoomamoodo wixii ka dhacay oo dunuub ahaa yacni qofka inuu maaragtay mu'minka oo tawbo keenaya macaasida adiga kaa dhacday inaysan wax fudud kula noqonin baa la rabaa yacni kal jabal oo adi buur kugu soo dumayso oo kale inuu dunuubtiisa u arko inuu marka ka shallaayo oo nadaamo ou la yimaado qoomamo ou la yimaado maxaa waxaan kugu watay dembigan maxaad u samaysay inuu maaragtay la yimaado baa la rabaa maxaa yeelay tawbada lagama aqbalo ilaa min naadimin xasiinin aasifin calaa maa badara minhu min almacaasi yacni qofka murugaysan dembigan oo gale ka murugaysan ka qoomamoonayo wixii ka dhacay ka shallaynayo kaas mooye qof kaleeto looma dhaaf haddiiba aad ku faraxsan tahay dembiga aada gashay uusan kula xumayn tawbadaadi shardi baa ka dhiman waa inaa nadaama la helaa shallayto inaad la helo weeyaan shardiga saddexaad waxa weeye dembiga aad ku jirtay aliqlaacu can almacsiya macaasiduu qofka ku jiray inuu ka foqa baa la raba oo ka haro dembigaas haddii aad maaragtay qofka uu zino ku jiraa waa inuu ka haraa haddii uu khamri cabaya waa inuu ka haraa haddii uu maaragtay ribo isticmaali jiray waa inuu ka haraa haddii uu qatli dad muslimiina dilkood muslimiin uu leynay waa inuu ka haraa haddii uu yani maaragtay kiibo iyo xan iyo wax lamida uu samaynaya waa inuu ka haraa hadduu dirodiro iyo nimaamo iyo dad isku dirdirid samaynaya wixii dunuub oo idil waa inuu qofka ka hara waa iqlaaca la rabaa macsiyadii aad ku jirtay waa inaad ka harto weeyaan iqlaaca marka waxay leeyihiin culammadu wuxuu noqon karaa shay waajiba haddii uu ka tegey wuxuu dembiguu galay waajib uu ka tegey iqlaacu wuxuu noqonayaa shaygii waajibka ahaaye uu ka tegay inuu la yimaado waaj salaadii baad ka tagtay soonkii baad ka tagtay xaj kugu waajibaadan samaynin zakadii baadan xoolahaada ka bixinin shay wujuub oo adig waajib kugu ahaa baadan samaynin marka tarkigaas aad ka tagtay iqlaaciisa wuxuu noqonayaa ficil inaad la timaadid ayaa la yidhaahdaa waa inaad salaadii samaysaa waa inaad zakadii samaysaa waa inaad wixii waajibaadkii ahaa lagugu lahaa qofku inuu la yimaado weeyaan haddii uu yahay shayga macsida ou galayna shay muxarama u ahaa shay xaaraama u ahaa oo shay muxarama u ahaa shayga waajibka ku noqonayaa iqlaac wuxuu noqonayaa yacni maaragtay inuu si deg dega shayga uga haro uusan marna ku baaqi noqonin isla markiiba inaad ka baxsato ka baxdo ayaa lagaa doonayaa weeyaan shardiga iqlaacan waa shardi muhiima wey shayga hadduu yacni ficilkiisa waajibkugu ahaayaad ka tagtay la imaw oo samee shayga hadduu ficilkiisa muxaramkaa ahaaye xaaraam u ahaa ka har markiiba ka ka go hasii maaragtay ha kusii jirin hana ku nagaanin sidaasaana laka doonaya shardiga afraad waxa weeye waa alcasmu calaa cadami alcawda qofka inuu goosto niyadiisa uu ka goosto dib dambe inuusan macaasidaas ka dhacday uusan ugu laabanin dib dambe inuusan ugu laabanin ayaa maaragtay yani shardiga afraad ah weeyaan waa inaad goosataa mar dambe inaysan dembigaa kaa dhacayn wuxuu ahaaba sidaa uga tooba keentay inaad hore uga sii socotaa la raba gadaal aadan ugu laabanin marka haddii marka aada niyeysan tahay yacni maanta dembi waa tooba keentay laakiin fursaddii haddii ay ku siiso ood maaragtay yani fursadda aad u hesha mar kale waa iska samayn doontaa weli hadday kugu jirto tawbadaadii weli waxbaa ka dhiman shardi baa ka dhiman waa inuu qofku maaragtay casiima la yimaado dib dambe waxaan inuusan ugu noqonin ayaa la rabaa shardiga shanaad oo culammada ay ku daraan waxaa ka mid a waxaa la yidhahdaa raddu lmadaalimi ilaa ahliha dadka dam dunuubtii aada bani aadamka ka gashay xaqoodii aada qaadatay inaad dib ugu celiso haddii xoole ay ahaayeen waxaad qaadatay waa inaad xoolihii celisaa khiyaanaad kusoo qaadatay boob baad kusoo qaadatay maaragtay qalinaad ku xadday waxbaad samaysay waxa aad xoolaha aada qaadatay dadka iskalaha waa inaad u celisaa waa inaad u celisaa haddii ay tahay dil oo qofku dilay waa inaad naftaada makanisaa oo isku dhiibtaa oo tidhahdaa qofkii aan dilay waa ay kanaaye maarata hala ii qisaaso inaad iskeento haddii ay kiibe iyo xan tahay inaad qofki inta u tagto ka beri noqoto oo tidhahdo walaalow cafwi aad ka talabto oo tiraahdo waan ku xantay waxaasaan sameeyey inaad tidhaahdo waxyaalahaas oo dhan la raddulmadaalim dadka maaragtay dulmiga aada u geysatay inaad wixii ay lahayn xuquuqdoodii aada u celisa baa lagaa rabaa wey tawbada marka shuruudaasay leedahay raddulmadaalim ilaa ahliha waad ogtihin xadiidka imaamu lbukhaari fii saxiixii uu ku wariyay can abi hurayrata radia allahu canhu wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam man kanat cindahu madlamat lakhiihi min cirdihi aw min shayin falyataxallalhu minhu lyawma qabla an laa yakuna diinaaru walaa dirham in kana lahu camalu saalix ukida minhu biqadri madlamatih wain lam yakun lahu xasanaat ukida min sayi'aati saaxibihi faxumila calayhi marka wuxuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofkii walaalkii dulmiyey oo cirdigiisa yani cirdiga waxaa la yidhahdaa meesha qofka lagana ammaano lagana caayo meesha qofka lagana ammaani karo lagana caayi karo baa cirdiga la yidhahda marka qofkii walaalkii sharaftiisii ku xadgudbay ama shay un dhib ah u geystay oo saa ku dulmiyey hadda ha ka xalaal noqdo buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam intuusan dhimanin ee nool yahay waa inuu ka xalaal noqdaa inta aysan qiyaamuhu ku imaanin ama uusan dhiman maxaa yeele haddaad dhimato dirham iyo diinaar lacag aada isku furan karto lagaa qaadanaya ma jiro iskuma furanayso lagaamana aqbalayo marka intaanan qiyaamo tegin dulmigii walaalka aad ka gashay intay nafta kugu jirtaa u noqo waxaad tidhahdaa walaalow arrintaas iyo arrinkaasaan dembigaasaan kaa galay maarata ii cafi ama maarata iga qisaaso ama xaqaagii waa kanee oo sidaasaa nala ka rabaa weeye wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu qiyaamo tago laba mid wey qofka inuu camal saalixa samaysan jiray qofkan daalimkaha dulmiga sameeyey camal saalixa inuu lahaa inuusan lahayn haddii camal saalixa uu samaysan jiray camalkaagii saalixa ah haddaadan adduunka walaalka kaga xalaal noqonin camalkaagii saalixa aada samaysatay ayaa maaragtay isaga la siinaya isagaa lagu wareejinaya acmaashaadii oo dhan halkaasaad maaragtay ay tegi haddausan xasanaad lahayn oo wuxuu la yimid wax xasanaada uusan samaynin kan sayi-aadkii ou lahaa qofka aada dulmisay ee dhibka u geysatay dunuubtiisiba inta lasoo qaado baa adiga lagu dul saarayaa uma naarta ilaahay baad sidaa ku gelaysaa camalkaadi adduunka aad samaysanayso o dhan waxba kama jiro waad ogtihi nabiga markuu tilmaamay atadruuna man ilmuflis buu yihi mataqaana qofka mufliska la yidhaahdo muflis waxaa la yidhahdaa qofka yani waa waxay yidhaahdeen ma garanaysaan buu yihi saxaabada sida carabiga ku yaqaanaan bay yidhahdeen almuflisu fiina man laa dir man laa dirhama lahu walaa mataacay dheheen mufliska waxaan u naqaanaa qofka la yidhaahdo qofka aanan shilimaad haysanin xoolana aan lahayn ayaa muflis la yidhahdaa bay dheheen markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam almuflisu min ummati mufliska kaa ma aha qofka mufliska la yidhaahda ummadayda ka mid ihi man ya'tii yowma alqiyaama qofka qofka qiyaamo imaanayo bisalaatin wa siyaamin wa zakaatin wa wa sadaqa waxyaalo fara badan oo la imaanaya qiyaamo salaaduu soo tukaday adduunkii soom buu la yimid xaj buu la yimid taaca buu la yimid cibaada buu la imaanaya markuu yimaado wayaأtii waqad shatama hada wou imaanaya isagoo kan caayay waqadafa haada mid kaana qadfay wadaraba haada kana dilay wa akhada maala haada kana maalkiisii qaatay ayuu imaanaya midkaanu maalkii ka qaatay kani waa caayay kan waa qadfay kan waa dilay waxaasoo dhan buu ku sameeyey markaasu wuxuu yidhi fayu'khadu min xasanaatihi markaasaa yani maaragtay yani min sayiaat min yani fayu min xasanaati fa yucطaa xasanaati kanaa la siinaya wa yuukhad min sayi'aati haaulaa'i markaasaa sayi'aadkiisana kan dusha laga saaray uma yutraxu fi nnaar markaasaa naarta lagu tuuraa marka walaalayaal qofka shardigaas waa shardiga shanaad radd lmadaalim qofka intay naftu ku jirtaa inuu iska celiyo waa laga maarmaan waxa xuquuq bani aadamkugu leeyahay allah tiisa waa kuu cafin karaa laakiin bani aadamka kuma cafinaayo ilaa qofka uu ku cafiye allah kuu cafin maayo shardiga lixaad waxaa la yidhaahdaa tawbadaada waa inay dhacdaa waktiga tawbada la aqbalo maxaa yeele awqaad aan tawbada la aqbalin baa jirto awqaad aan tawbada la aqbalaynin ayaa jirto awqaadii inaad ku aadiso waqtigii tawbada la aqbalayay ayaa laga maarmaan ah weeyaan tawbada waqtigaan la aqbalaynin waxaa ka mid a markii qofta qofka geeridu ay u timaado yacani saa iskaga joogtay ood iska adduunkan iska beertaada ku jirtay iskaga mashquulsanayd shahwaadkaadii adduunka ku dhex maaratay ku dhex mashquulsanayd baa mawdka kuu yimi markuu mawdkii kuu yimaado geeridu kuu timaada waxaad odhanaysaa ilaahayu hadda kuu toobo keena toobada ma la aqbalaya maya lagaa yeeli maayo waqtigaa lama aqbalo waxaa tusinayo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fi suurati الnisa walaysat الtawbaة liladiina yacmaluuna الsayi'aati xatى ida xadara axadahm اlmowt qaala inii tubtu اlآan yani tawbada ma laha buu ilaahay leeyahay dadka xumaanta sameeyo oo markii geeridu u timaadaahi yidhaahdo inii tubtu اlآan allahayo haddaan soo noqday dadka odhanayo tawba ma laha kuwaas tawba mala buu ilaahay leeyahay lagaa aqbali maayo wuxuu rabbi leeyahay allah subxaanahu wa tacaala falamaa ra'w ba'sana cadaabkeenni markay arkaan ama mawdka uu ku yimaado qaaluu aamanaa billahi waxdah wa kafarnaa bimaa kunaa bihi mushrikiin haddaan ilaahay rumaynay keligii waxaanu ku gaalownay wixii maaragtay shirkigii iyo aan samayn jirnay waa markii cadaabka uu kusoo degayay arkeen in la halaagayay ama uu dhimanayo markaasuu rabbi yidhi falam yaku yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'w ba'sana sunat allahi alatii qad khalat fi cibaadii wa khasira hunaalika alkaafiruun falam yaku yanfacuhum iimaanuhum iimaankoodaas hadda ay la yimaadeen markay dhimanayaan agteeda waxba u tari maayo ma anfacayo weyaan markay cadaabkeenna arkeen tawbaday leeyihin waa tawba keena waxba kuu tari maysa buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala marka waktigo kan koobaad waxaa weeye waa inaysan waktiga qofku ama cadaabka ku yimid ama geeridu ay ku imaanaysaa waa inuusan noqon waxaa kaloo jira wakti labaad oon tawbada la aqbalayni yani maaragtay waxaa lamida midaas xadiidkii waxaan ujeeda aayadahan aan soo sheegna waxaa lamida xadiidka imaam tirmidi fii sunanihi uu ku warinaayo xadiida cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma wuxuu leeyahay can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam anahu qaal nabigeenna wuxuu leeyahay ina allaha caza wajalla yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqarqir yani xadiidkaas sanadkiisu waa xasan wey wuxuu leeyahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam allah addoonka tawbadiisa waa uu aqbalaa tawbat alcabdi markuu tawbo keeno waa aqbalaa haddaysan waqti qarqara wax la yidhahdo usan gaarin yacni haddaysan ruuxda markay jirka kasoo baxdo dhimashada uu joogo oo neefqaadka uu ku jiro sakaraadka uu yahay tawba haddaan tawbo keena hadduu yidhaahdo laga aqbali maayo marka waxaa la rabaa qabla almowt inuu qofka toobo keeno fursadda intaa haysato inaa ilaahay u noqono subxaana wa tacaala midda labaad waa waktiga qoraxda halkaa ay kasoo baxdo galbeedka markay kasoo baxdo weeyaan haddii qoraxdu galbeed ay kasoo baxdaa khalaas wey toobo lagaa aqbali maayo wayna kasoo bixiyo min ashraad isaaca bay ka mid tahay siduu asaadiq lmasduuq uu noo sheegay maaragtay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay qoraxda qiyaamaha calaamaadka markuu dhacayo lagu garto nidaamkii ay ku socoto way ka tegi meesha kasoo bixi jirta mooye meesha u dhici jirta bay kasoo baxaysaa waana rumaynaynaa maxaa yeelay nabigeennaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiikaasna waxaa tusinaya imaamu muslim fi saxiixi can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam man taaba qabla an tatluca ashamsu min maqribiha taaba allahu calayh xadiidkaas wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yacni maaragtay qofka tawbo keeno inta aysan qoraxda galbeedka iyo meeshay u dhacaysay aanan ka aysan ka soo bixin allah waa ka tawba aqbalaya laakiin markay qoraxda xag ka soo baxdo kama tawba aqbalaya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala yacni maaragtay aayad fii suurat alancaam ku jirta wuxuu leeyahay yowma yaأtii bacdu aayaati rabbik laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayra yacni wuxuu leeyahay waxa weeyaan allah baa wuxuu odhanaya maalinta aayaadka ilaahay qaar ka mida imaan doonaan marka bacdu aayaati rabbika waxaa lagu fasiraa yani tuluucu shamsi min maqribiha bay culamada mufasiriinta ku fasiraan maalintaas ay qoraxdu xagga ka soo bixi doontaa laa yanfacu nafsan iimaanuha naf iimaankeedu wax tarayaa ma jiro lam takun aamanat min qabl horay aanan u rumaynin lagama aqbalayo naf aanan hore usoo rumaynin laga aqbali maayo weyaan lam takun aamanat yan laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qabl qofka nafta aan horay tooba ula imaanin iimaan la imaanin markaas iimaan iyo tooba inana laga aqbali maayo weyaan marka waxaa la rabaa in lagu dadaalo inta aysan qoraxda xagga ka soo bixin in maaragtay qofka uu toobo keeno oo rabbigiisa usoo noqdo intaysan geeridu ku imaanin ou la yimaado waktigaas ayay toobadu dhacdaa weeyaan marka mawduuci